Shirkadda xoogga korontada dayax ee magaalada Beledweyne ayaa shaqo abuur u samaysay in ka badan boqol dhalinyaro ah, kuwaasi oo wax ku bartay jaamacadaha ku yaala dalka. Dhallinyaradan shaqooyinka ay qabtaan ayaa waxaa ka mid ah farsamada korontada, xisaabaadka, lacag soo ururinta, iyo ilaalinta xarumaha shirkadda. Madaxa xiriirka dadweynaha iyo suuqgeynta shirkadda xoogga korontada dayax Xasan Cabdiraxmaan Xasan Habi ayaa raadiyo Beerula uga warbixiyay ujeedka ay u sameeyeen shaqo abuurkan.
Wada dayax manaha maaragtay dhalinyaro badan oo manaha maaragtay een reer Beledweyne ah oo hadda iyo kuwo badan oo meelaha manaha maaragtay kala ka shaqeysa ah laakiin waxa ugu badan Beledweyne. Beledweyne hadda manaha maaragtay shaqaalaha u shaqeeya saa hore kugu sheegaba waxay gaarayaan boqol iyo siddeetan ruux oo qeybaha kadu ka duwan ka shaqeeya. Een dayax way manaha waax badan ay leedahay ilaa iyo manaha dhowr waaxdood. Marka waaxda farsamada ee oo technical-ka ah, waaxda manaha maaragtay customer care-ka, waaxda i sheegeen maaragtay i sheegeen billing-ka. Een dhammaan intaasoo kala duwan oo waaxyood oo ilaa manaha maaragtay lix ilaa shan gaarayo. Een shaqaale kala duwan ka shaqeeya. Wax kastana shaqaalay sanad walba qaadataa cusub ay qaadataa oo manaha maaragtay dadka magaalada ah dhalinyarta magaalada ah shaqo abuur u sameysaa.
nidaamyada aa martaan bal sharaxaad inaga sii maxaa qorsheelo idinkaga degsan inaa horumarisaan dhalinyarada Beledweyne si ay u helaan shaqo abuur baaxsan Wallahi horta shirkadu een tabarteeda waa yarta waa dhimin kartaa maanta wadanka dhaqaalaha oo jiro ee ka ma dhaqaalaha xaaladda dhaqaale ahaan oo wadanku ku sugan yahay iyo guud ahaan environment-ka aan ku noolnahay iyo xaaladda jirta. Laakiin shirkadda waxa u qorsheysan dadaal badan inay sameyso heerkan iyo heerkan sare ay gaarto.
shaqo abuurka aa u sameyneysaan dhalinyarada door muhiima ma ka qaadan kartaa xasiloonida isdhexgalka iyo amniga magaalada Beledweyne Exactly boqolkiiba boqol. Horta waxaan leenahay waxyaabaha amni darrada keeno oo hadda manaha maaragtay dalkeenan hooyo ka jiro waxa kow ka ah shaqo la'aanta waxaa ka mid ah camal la'aanta oo ninka dhalinyarta ah hadduuna manaha maaragtay oo shaqan haasan waxaa laga yaabaa si qaldan in lagu fikiro ama si qaldan looga faa'iidaysto intaa fadhin lahadaan camal oon sameeya wuxuun sameeya dhalinyar manaha maaragtay dad badan oo waxaa jira hal abuur leh oo wax soo saari kara een iskaashada een waxaan leeyahay een wax soo saara aniga dayaxaanna waxaan diyaar u nahay inaan macnaha aan waxaan idinka caawin karno haddaa xirfad la imaadiin xitaa aan idila caawino waxaa ugu mahad celinaya marka hore allah subxaanahu watacaala marka xigtana een runtii horta een shirkadan Qaar ka mid ah dhalinyarada fursadaha shaqo ka heshay shirkadda korontada dayax ayaa raadiyo Beerula u sheegay inay ku faraxsan yihiin in loo sameeyo shaqo abuurkan iyagoo u mahad celiyay maamulka shirkadda.
magacayga waa axmed naaji maxamed yuusuf ee kana mid ah shaqaalaha shaqaale weynaha shirkadda baaxadda weyn ee korontada ee dayax power supply ee waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne ee ka heshay fursad shaqo ay s- ay sameysay shirkadda korontada dayax power supply ee alxamdulilah ilaah ayaa mahad iskale ee waxaan marka koowaad marka labaadna u mahad celinayaa een guddoomiyaha shirkadda korontada dayax power supply maxamed ibraahim beyle ee ii oggolaaday inaan ka miiq ka mid noqdo sh- shaqaale weynaha shirkadda korontada dayax shirkadda oo degmadan beledweyne ka dhisan een shaqaalaha ka shaqeeyo een qabiilkuma joogaano een boqol iyo siddeetan ruux ayaa joogto boqol iyo siddeetankaas ruux oo joogto shaqo aad iyo aad u wanaagsan een runtii waxaa waaye alxamdulilaah waa iskayga caafimaad qabnaa een ilmaha ayaa ku beelanaa waa shaqo aad iyo aad u wanaagsan Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro aqoon-yahano ah kuwaasi oo wajahaya shaqo la'aan isla markaana u baahan in loo sameeyo shaqo abuur.